sheegtiyo habar habar ma joogte hayhay la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hayhayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayhay la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala heerkaylujogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weye bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhagaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare oo ku amray golihiisa wasiirada inay sida u dhaqsaha badan ku yimaadaan magaalada jowhar islamarkaana looga baahan yahay inay qabtaan shaqadii loo igmaday waxauna sheegay in golaha wasiirada laga doonayo inay ansixiyaan miisaaniyadda sannadda labaatan labaatan waxaad dhegeysan doontaan afhayeenka maamulkaas oo ka hadlaya war ka soo baxay madaxweynaha hirshabeelle waare qodobada kale ee barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dhegeystayaal booliiska gobolka bari oo bilaabay howlgal qorshaysan oo ammaanka gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso lagu xaqiijinayo dowladda soomaaliyana waxay ka fakaraysaa xayiraad labada dal ee karnafora laga hela waa ethoobiya iyo kenya in lagu soo rogo islamarkaana la xayiro duulimaadyada ka imaanaya dalkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaan axmed madoobe oo amar siiyey oo amar ku siiyey saraakiishiisa inay howlgal bilaabaan looga saaray al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin jubbaland qodobada kale ee barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona jabuuti oo ku dhawaaqday inay joojinayso duulimaadyadii uga imaanayay caalamka intiisa kale haddaba barnaamijka xog la xiriirta arrintaas ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan etoobiyana waxa ay ku dhawaaqday in saddex kiis oo cusub oo kornafayrus dalkaasi laga helay iyadoo welina cabsi badan ay ka jirto in tiradu intaa ay kasii badan tahay qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad dhegeystayaal barnaamij ku maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare cumar yarena waa ii farsameyn waa cabdulqaadir yarena waa ii farsamaynaya anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa gabagabada barnaamijkan dhegeystayaal waxaad maqli doontaan xubinta kalamaan iyadoo gabagabadan aan idiin soo gudbin doono
dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dhammaanbolkiyo dadcaqamiya iska daayo iska daayo dadka laba dadka anoo daacada dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan he hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhammaanbolkiyo damacooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqo dadka wixii dume dume wixii dide dide wixii dege dege waynu
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan haddii allaha uu wadara laga helo barnaamijka dhegeystayaal nigoo sharmaarka ay nala socodsiin doona diyaar garow wanaagsan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal aanu ku bilaabanay gobolkaasi bari saraakiisha laamaha ammaanka gobolka bari ayaa waxay bilaabeen howlgal qorshaysan oo ammaanka deegaanada maamulka puntland lagu xaqiijiyo gahaana gobolka bari oo ah isha dhaqaalaha maamulkaasi taliska qaybta booliska gobolka bari ee maamulka puntland ayaa gobolka bari ka bilaabeen howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaan ammaanka gobolka bari taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa bulshada magaalada boosaaso uga mahadceliyey sida ay ula shaqeynayaan laamaha ammaanka gobolka bari gaar ahaana sugidda ammaanka isagoo ugu baaqay inay xoojiyaan la shaqaynta ciidamada ciidamada dowladda waa ciidamada howlgallada wadahaya waxay ku amreen in gacan bira ku qabtaan dadka aan ka mid ahayn ciidamada ammaanka ee howlgalka wada islamarkaana hub ku dhex wata gudaha magaalada boosaaso ugu dambeyn waxa uu ciidamada ugu baaqay inay xoojiyaan xiriirka ay la leeyihiin shacabka sidoo kalena inay waa inta ay howlgallada wadaan ciidamadu ay ka hortagaan in garoonka diyaaradaha boosaaso iyo dekeda aan laga soo dejin dharka loo yaqaano hudhayda oo horey puntland ay u mamnuucday deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo
guud ahaan ciidamada gobolka bari ku sugan oo dhan waxay ku amran yihiin ciddii aan shaqo ku jirin inay ku sugnaato heryahooda gaar ahaan buliiska waxaan leeyahay salgiada kuka shaqaynaya sida wanaagsan inay dadka ugu adeegaan inay ugu dhibriyaan inay soo dhoweeyaan saldhigyadu gaar ahaan inay dadka si dhow ula shaqeeyaan shacab weynahana waxaan leeyahay saa noola shaqayseen iyo si ka dhow waxaan doonayaa inaad noola shaqaysaan amnigiinaan ka shaqaynaynaa ininkaan inii adeegaynaa adeegayaal baan nahay si wanaagsan baan rabnaa dowladda puntland madaxweynuhu ugu horreeyana ciidamada xilgaara iska saartay iyo waajibaadkii nala faray uu ahaa inaan sha- ka shaqayno nabadgelyada iyadoo puntland uu ka socdo shirweynihii wadatashiga oo uga mahadcelinaya madaxweynaha puntland gaar ahaan iyo taliska biliiska amarradii ugu dambeeyey waxaan kale u sheegaynaa dekedda iyo ayroboorada iyo kontaroolada sida uu sheegay taliyaha booliiska puntland amaamiirtii uu ka soo saaray qalabka huudhayda dharka ah inaan wax huudhaya socon karin marina karina magaalooyinka isu gudbi karin gaar ahaan annaga gobolka bari dekedana aysan ka soo bixi karin aanuna fulinayno amaamiirtii ka soo baxday taliska waajibkiina si- meelo badanna lagu hayo kontaroolkan hadda taagannahay uu sheegay taliyuhu inay hadda hayaan qayb ka mida alaabtaas lana geyn doono xarumaha dowladda waajibaadka dowladda ka saaran lagu fulin doono haddii alla idmo.
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hahay
saaxiib yaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan markaana hiiraan waa hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa ku amray golihiisa wasiirada inay sida u dhaqsaha badan u yimaadaan magaalada jowhar dhowaan ayaa la filayaa in xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle inay fadhi ka yeeshaan miisaaniyadda maamulka hirshabeelle sanada labaatan labaatan si ay u ansixiyaan si loogu gudbo xildhibaana oo loogu gudbiyo xildhibaanada maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa ku amray dhammaan golaha wasiirada hirshabeelle ka maqan waa ay ka maqan magaalada jowhar ee aana waa ha ahaadaan kuwa fasaxa ku maqan iyo kuwa kale inay si deg dega ugu soo laabtaan afhayeenka maamulka hirshabeelle daawud xaaji ciro oo faahfaahinayay war ka soo baxay madaxweynaha waare ayaa sheegay in lagu jiro diyaargarowga horkeenidda golaha miisaaniyadda maamulka hirshabeelle sanadka labaatan labaatan inay golaha soo xaadiraan amarka ayaa madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdiwaare waxaa uu duldhigay wasiirada xili shalay gelinkii dambe uu dib uga laabtay jowhar isagoona maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho daawud xaaji ciro afhayeenka maamulka hirshabeelle ayaa waxauu sheegay in sida dhaqsaha badan looga doonayo golaha wasiirada inay u yimaadaan magaalada jowhar si ay uga qayb qaataan ansixinta miisaaniyadda sanada labaatan labaatan
maalmaha muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman oo ay ugu horreeyaan in la hirgeliyo ama mataqaanaa la ansixiyo miisaaniyadda hirshabeelle ee labaatan labaatan iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaalla golaha xukuumadda hadduu alla yidhaahdo kadibna loo gudbin doono baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii fariin uu u diray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka mid ah aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ka maqan deegaanada hirshabeelle ka maqan waxau runtii fariin anoo madaxweynaha wakiilka ah fariintan waxaan gaarsiinayaa xubnaha golaha wasiirada ee shirarka ka maqan waxaan leenaha xubnaha aan fasaxa ku maqneen xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada muqdisho ama meelaha kale jira waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan muddo todobaad ah magaalo madaxda ama caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka hirshabeelle loo haayo sidii loo samata bixin lahaa
waa hagaag saaxiib ayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha cadaado markaana jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo shalay gelinkii dambe degmada afmadow gaadhay ayaa halkaasi waxa uu ka bilaabay kulamo kala duwan ula leeyay saraakiisha laamaha ammaanka axmed madoobe ayaa waxauu la kulmay saraakiisha ciidanka jubbaland ee degmada afmadow uu ka mid yahay taliyaha ciidanka waa ciidamada jubbaland ee degmadaas oo lagu magacaabo mahad islaam saraakiisha ciidamada jubbaland ee afmadow axmed madoobe ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa howlgal ka dhana al-shabaab oo laga fulinayo deegaano hoostaga degmada iyo sugidda amniga guud ee gobolka jubbada hoose wararka la helaya waa wararka la helayo ayaa waxay sheegayeen saraakiisha ciidamada jubbaland ee axmed madoobe faray inay muujiyaan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku bilaabi lahaayeen howlgal dhowr jeer dib uga dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhoble ayaa waxaa halkaasi uu kula kulmay saraakiisha ciidanka jubbaland isagoo ka hadlay sidii ciidamadu ay u bilaabi lahaayeen dagaal ka dhana dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa hagaag dhegeystayaal markaana dowladda soomaaliya ayaa ka fikiraysa xayiraad labada dal ee koronaha laga helay ee ku yaala geeska afrika waa ethoobiya iyo sidoo kale kenya hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka fakaraysa in go-aan dhinaca socdaalka laga qaato dowladaha ethoobiya iyo kenya oo darislaa soomaaliya kuwaasoo laga helay cudurka coronavirus maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin oo la hadlay v o eda ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorsho ay uga hortagayaan cudurka koronaviruska si loo badbaadiyo shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in maanta ay yeelanayaan shir deg dega oo ay uga hadlayaan waxaa xiga maadaama shalay ay xayiraad saareen dadka ka imaanaya afar dal oo kuwa ugu daran ee koronavirusku saameyn weyn ku yeeshay waxa uu sheegay inay si weyn uga fakarayaan in xayiraad saaraan dadka ka imaanaya dalalka ethoobiya iyo kenya oo cudurka laga helay balse aysan ku degdegayn maadaama weli uu ku cusub yahay waxaanu caddeeyey inay awood u leeyihiin inay dulimaadyada ka imaanaya waddamada cudurka laga helay ay joojiyaan qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa waxaa lagu joojiyey dadka ka imaanaya afar dal oo si weyn uu saameeyo cudurka corona iyadoo horey loo karantiilay afar muwaadin oo ka yimid waddanka shiinaha wahagaag saaxiibayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii dambe alaaba qeybaha dambe waxaan idigu soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan dhegeystayaal
akhyaartii kalaamaan in ayaalkan ka maqnaa inta joogta ardaagiyo inta noo iman doontaba idil waa idin salaamay hurdadan isku ilaawo meel adduunya maraysa ogaalkeed ma lahayne bal akhbaartay siiya gabboosow hurdaayow hurdaayow hergala weeye ka toodse ma maqlin miya adanaftab abdulow tartan baa lagu jiraaye ininka hurdow toos ma dheegne madeeyow hunu hunu hadal ma eh himbihirsina arag ma eh ma dheegne hundurmoodii owaraad walyaab lee haytey huufey tokoytey haansho insheentey dheegdehe adiina widay war mahmahda waad ku ciyaarteene horaa waxaa loo yidhi ninkii seexdaa siciis dibi dhalay warniya waxba ma ogida la joojiyana bannaan la jiifiyaana bannaan waaye war ninkii seexa karoo kalsooni uu ku seexda haystaa haba iska seexdo war seeka jiifadaana lanlaka jiifadoy injiifatoy lilaymi dheegne armadeeyow injiifatoy injiifatoygaaga ma aqaane nin lagu seexdow ha seexan xilbaad siidaa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si waynu feejigow ma maqal miya wareedhaaya ha wareerinina shaki iyo jacayl meel ma kala jiraane wareedhaa xog baan idin weydiiye waa maxay halkanaad nala xulaysaa war hog u sugan anikin hae hamhamti gorowyone haasaawihii may hadal haytayata war shirkii puntland ka furmay anaa war idinkaga haya waxaa furay shiikh la yidhahdo shiikh fu'aad aflow war fa'aasan galana meesha ma lagu casuumay aryadhaha fu'aad qowdhan ictiraaf raadintii ma puntlanday la gasha haddana wareedhaa waa nala gudubteene shiikh fu'aad wuxuu yidhi puntland waxa ay haysato waa inay ku faraadaygtaa waxa federaalka uga maqanna waa inay kula xisaabtanto ka keensataa war mayba ka warsadey shaagi irnu hubsoy dhulnu hubsoy walaaya haysataanna dhuugsadaa kale balamey war miro geed saaran kuwa gunti ku jira looma daadiyo miyuu uga jeedaa aryadhaha sheekh fu'aad taydana anees kale taadana kulalihi miyou kula ballamaa puntland war shiikha maxaad ka rabtaa ilaan faqitalkiis kama janno tagee baawa puntland danaheedaa ka tashanaysaayee ha ku mashquulin adiku imika arrini ninba tacabkii tale kaa maalmiyay maraysaa war idinkoon daalin halhal baa loo soo hoobanayaa waa laysdaba socdaa puntlandna waxay iska bareejaynaysaa somalilan booniskutaagna waa layskugu imanayaa axmed madoobena xanta waxay sheegaysaa shirkaa la mida inuu abaabulayo turunturootay kuftay dhacday ayaa taqaan dilabta weydo dhacday ihiday ayaa taqaane maxaa taqaan waryaada waxaan maqli jiray ninba timo xamar oo haddana xiir waxaan maqli jiray dharka waxaa la haystaa oo xishood la dhowrtaa inta dhimirku joogee dhoohane haddaad tahay maryahaabad dhigataa iminka dhudhumiyo miyaan soo dhowaada awaalba igama dheerayn miyaad ka wadaa warnimayow nin baa hali ka fal tagta dabadeedna raadkeeduu qaado wuxuu daba socdooba meel fog buu ku gaaray hashiibuu dabeedna dib u soo celiyey dabeedna wuxuu ku soo hoyday nin beeralaya hashii oon weli dhalin isagoo wada xashii buu meel ku dabrada ninkii baa dabeedna gogol u dhigayo goor shaahi iyo wixii loo karinayo ayuu markii shaahi loo keenay ninkii ku yidhi hashii bal soo eeg inay wax dhashay ninkii dabadeedna hashii wuxuu tegey neef dabakeena dabeedna ninkii beeralayda ahaa hashii wuxuu tegey isagoo ilmo dabakeena uu ka soo jeedo oo qaarka dambe la soo dhacay ninkiibuu dib ugu soo noqdo wuxuu yidhi war hashin ma dhash wuxuu yidhi maxay dhashaa haddaaba qaar hor la sii gelayeen warnimada war ma haysiina wasiirka arrimaha dibadda masar cawad oo shirka garawa ka hadlay ma garawna daawanka dibidda ka tirsantaa war horta shirkii garowe madaxweyne xeef ma ka qayb galay war madawiine haaf madawiine shaakira ka koreey aryaanaha waara gareen iyo dhammaan ilmo gareen wax garoowe tegayaa ii sheegi kara car war ilma gareen garowe xidhiir lama laha haddana waxay ku mashquulsan yihiin caleemasaarka qoorta gareen oo ah yaraanka ilma gareen war warkayga dhex gelinayna dhegaysta wasiir cawad oo shirka garawa ka hadlay wuxuu yidhi puntland waa jecelnahay cabsina waa ka qabnaa waxaanu ku tuhmaynaa inay rabto gooni isutaag hooyadii federaalka ayayna sheegataa hooyana waxaa lagu yaqaanaa inay ilmaha u naxariisato wax wanaagsanna waa ka filaynaa warnimaya waan idiin sheegay waxaa shirka garoowe ka hadlay madaxweyne siciidani wuxuuna yidhi puntland waxay ka kooban tahay sagaal gobol iyo konton degmo laba goron diyaaradeed oo caalami ah iyo laba dekedood wuxuu kalou yidhi wax kasta waxay ka socolayihiin madaxda dowladda soomaaliya iyagoo doonaya inay gacan maroorsadaan arrimaha maamul goboleedyada war puntland gobollo badana hadnay naxday gobollada uu madaxweynaha maamulka puntland uu sheegtay saal iyo sanaag ma ku jiraan war cayn iyo hawdba waa ku jiraane naga aamo war madaxweyne deni gobolladiisi iyo degmooyinkiis markuu tirsinayo waxaan u qaatay waa isku filinahay aangoono war madaxweyne deni qariiradda puntland ma soo bandhiga xubnihii lagu casuumay shirka wadatashiga puntland waxaan ka dhex muuqan wasiirka wasaaradda qorshaynta ee jamaal war maxaad wasiir jamaal ugu mashquulaysaan salaal cali jeelle iyo cali geediba shirkii mudulood kama dhex muuqane war nimayow nin baa yidhi dhex yarey hashaan dhagaha geel gooni uga dhaato jilba jiil u soo dhiibayeen dhaxolay caynteeda ee nala ka dhacay jeer annagoon culis ka dhaadaynin waxaan dhabar adeegnaba markaan qayb ka soo dhicinnay mataynaha dhaaraartay dhashee dhibicuuna u hooray ee dhiilka loo culay mistana dhayda laga maalay dhallaan iyo cirooloba dhargeen dheefna nagu deeqday oo ay iyadoo dhulka oo aaram iyo dharab ka soo faysa ayuu dhiilka kii siday mid yidhi aniga idhib kii kalena xanaaq buus dhufto wuu ka dhaarmanaye isna yidhi wallaad dhiijinan jeer anoon dhimane dhingadaha markii lagu dhuftee dhowda laga saaray dhulka inay ku sooftiyo kolkii dhaqanba loo diiday abaaraha waxay dhacaarato oon dhanqalantaaba gabadana dhacaysiyo waxay dhaxan tubnaataaba dhuug iyo qaniinyo iyo waxay dhuuriya farataaba dhibaatiya caloolyo waxay dheeha oloshaaba iyadoo dhukaan siduu ku dhacay dhogor madoobaatay odayaasha dhaqankiiyo waxgaraduu xildhibay fuulay isu soo dhowayn dhinacyadan soo dhiraandhirinnay nin waliba wuxuu dhaho waxaanu dhagalugnaanaaba marka ay dhaqaaq taagantahen wax isku dhoodhoomnay nimankan horseedka uga dhigay taladana u dhiibay waan arkaa inay dhinac mareen qaydkii loo dhigay mar labaad inay dheellidana dhimasho weeyaane dhankee maanta loo dheelmaya ayaa iga dhaadhiciya dhanka caawa loo dheelmayanaya iga dhaadhicine kuma dartido war jacaylkan waa ku dhibtootae haddana keenna dhegayso inay uunka dhacaan labadii ku dhammaystoo isku dhaafsada jeer haddii uu middarbaaxyo dadka dhiirri bareera ugu jiida dhafoorka midna aayar isdhuuba korna hawsha ka dheehdo iyadoon dhuganaynin taladii ka dhaxaysiya wax inaanay isdhaamin yaa midkii dhakanaa dhibka looga cabta warnimiyow reer kalamaanow lammudunba garandumis waay war jacayl dhaafay jacayl aniga iga dhegaysta kol haddaan xasaanadii cishqiga cidi xushmaynaynin xurmadduu lahaa iyo haddii xeerkii laga guuray oo laga xayuubshaan mar qura xeelad soo rogaye inta ay xasili hawshan oo xaysku da'i heedhe kaftan iyo xodxodashadii saqdhexe lagu xabeebaayey damic iyo xawaarihii cirkaa ila xadraynaayey isdhaafsigii fariimihii xogtiiyo weliba xuuraankii iyo xiisahan qabay intaba waan xayirayaa waxbayaan xanaaqine markaan soo xusuuste xawoolay dannaagood ragawada xumayse miyaad ka waddaa haryaada madaxweynuhu hore sheekh shariif sheekh axmed oo dalka ku soo laabtay ayaa wuxuu yidhi dhibaatada ugu weyn oo dalka taal waa siyaasiyiinta isdiidan waxaana la gaaray xilligii ololaha doorashada la gelin lahaa teenana hadda ayaan bilaabaynaa ayuu yidhi uma wallaahi ma ku daray warwar ma haysaan shirkii madaxweyne farmaajo iyo uhuru kiyaata dhex mari lahaa koronafayras uu baaqdaa la yidhi war koronafayras kenya waa uga cabsanaaye ma uhura kenyaata laga helay war siyaasadda iyo khilaafkeeduba iyagaa koronafirus ka daran war kenya waxaa la yidhi koronafirus cabsida laga qabo awgeed waxaa la joojiyey goobihii cibaadada la iskugu tegayey weliye xaaji mursal kuulana salaanta dadkuu joojiyey waruura kenyatta masaajidada uu xidhay wuu ugu marmarsiinayaa koronafirus taxadarka ma aha langisalaandiidini taxadirmaka eh godmansi lugaaley hooba galloon hadla galaasantiilay wadusiina war addoonnimadii alle qof diiday salaad iyo cibaado in wax laga weydiiya xaq uma leh warwar mahaysaan askari dilay dad ka diiday inay beer u falaan ayaa maanta dil toogasho lagu xukumay yaa qof wax dila in la dilo sharci ahaa hee taasu suuratulmaa'idiin olka dul akriyoona waajib ahaahe warnimada horaa waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee layska sii daayo waa inuu dilkii sii wataa saa la dili waaye war anna waxaan idin dhihi lahaa soomaali waxaa mool ku dhacay magicii dheeraa goortay iswada maagtay baa miina loo xiray federaal madiidina ayay horumar moodeene ma wax lagu maqsuudaa inay qoloba meel aaddo warnimada waxaa la yidhi muqdisho waxaa ka baxay oo gurceel tegey weriye axmed sheekh nuur markuu baxayey nebidaar buu lahaa markii uu gurceel tegey ayuu timihii beertay magaciina wuxuu ka dhigtay axmed dayshiiqey war gurceel goormay turki noqotay war gurceel bubaaya ka bahe madii erteen iyo filaayi inu tignaha ka baxa doonta war gurceel ha ku meeraysanine babaagu meeshu ka baxay waa beerta qarafaano dhuusama reeb ku taalla wadhaweye gurceel waxu naqaanay meel xoolo daaqsimeedka ku wanaagsan ninkaa wariyaha ee tegene waxaan malaynayaa inuu bur cawsa madaxa saartay oo dadku timamoodeen warwar ma haysaan xilliga la qabanayo caleemasaarka madaxweynaha galmudug gurxogeenkiisa waa la shaacay waxaana laga dhigay lix iyo labaatanka bishan xoogga wadaniyiintii ilmo gareen oo dhanna waa iskugu tageen dadkii loo ballanshay toddoba iyo tobanka way ku daadsan tahay
war idinkaydin ku daadsantahay qaylada nagala taga wallay biladaa tagaya war annagu kuma daadsan war hadalka saa u
saaxiibadaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka u dambeeyey barnaamijka sidaan idiin sheegay waxaa soo saaray saaxiibkay aashimyare cabdiqaadirna waa ii farsameynaya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
iska daayo dadka la mid noqo dadka Toyo, toyo, toyo, toyo. Toyo, toyo, toyo, toyo. Dabamburkiyo damaduriya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada wadan gooniya dood ku gelinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone dhamaan bolkiyo dabacduniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waad dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamaan bolkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka wixii didadide wixii degedege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale labadoone
dabambulkiyo dabacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degey dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
damamburkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka
madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone
damamburkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka
madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone
damamburkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka